waxaa in muddoa ka waxaa in muddoa socday dadaal lagu doonayey in wax looga qabto khilaafka u dhaxeeya maamulka jubba iyo dhinacyada ka soo horjeeda mid ka mid ah oo ah mucaaradka u dhashay beesha sadi waxaa magaalada muqdisho ku kulmay xubno masalayey mucaaradka iyo hogaamiyaha ku-meel gaarka ah ee maamulka jubba axmed maxamed islaam waxaa kulanka la ysku afgartay lana wakhtiyeeyey in wadaxaajood laysgu yimaado magaalada kismaayiil kadib markii uu dhicisoobay kulankii lagu ballamay waxaa la qabtay saddex ballan oo ugu dambeeyey mid ku muddaysnaa tobankii bishaan laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa dhammaan ballamadaas baajiyey oo ay dhinaciisa ka fuli waayeen hogaamiyaha maamulka jubba waxaa wax laga xumaadaa in axmed maxamed isaga oo ka meermeeraya dhinaca khilaafku kala dhaxeeyo uu inta isu keenay dad beesha sida u dhashay ee kismaayo ku sugnaa uu halkaas uga dhawaaqay inuu magaalada kismaayo shir dib u heshiisiin uga furay beesha sade taas oo uga dan leeyahay marin habaabin uu ku khaldayo ra'yul caalam waxaan aaminsannahay in wadahadal iyo heshiis uu yahay waddada ugu habboon ee lagu gaari karo in la helo maamul ay dadka gobollada jubba leeyihiin ayna wada difaacdaan kaas oo gaadhsiin karaya nabadda iyo horumarka ay u baahan yihiin haddaba waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya guud ahaan beesha caalamka gaar ahaan waddamada daneeya arrimaha soomaaliya in dadweynaha gobollada jubba aan loo afduubin koox iyo shakhsiyaad gaara waxaan ka digaynaa in laga hortago gacanna aan la siin waxyaabaha dadweynaha gobollada jubba dib ugu celin karaya colaadii iyo dagaalkii sokeeye ee ay muddada dheer ku soo jireen waa mahadsantihiin